أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saacadda goorsheegtada istuudiyaheenna waxa ay tilmaamaysaa sideedda subaxnimo waana khamiis ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha shawaal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena caalamka kuwooda ugu waaweyn kataiba al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta sagaal iyo labaatanaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha kaas oo lagu soo bandhigay tabarucaadka madaarista degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ururgaaleedka midooda yurub ayaa shaaca ka qaaday in uu gabaabsi marayo qarashka uu ku bixiyo ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose ayaa goob fagaaro ah ku daawaday filimka qaadimuunaya aqasa ee uu baahiyey kataiba al ikhbaariya ganacsatada suuqa deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujinaya lacago baada oo ay kooxda riddada kusoo rogtay suuqaas golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka hadlay xasuuqa yuhuudda ay ku hayso muslimiinta reer falastiin iyagoona muslimiinta ugu baaqay in ay walaalahooda u duceeyaan intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii oo dhammaystiran kataaib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta sagaal iyo labaatanaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha kaas oo lagu soo bandhigay tabarucaadka madaarista degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan xaaris cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
filimkan cusub ee qaybta ka ah muuqaalada lagu soo gudbiyo gurmadka ay mujaahidiintu u sameynayeen dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa markan waxaa lagu soo bandhigayaa agabyo kala duwan oo haweenka maraakiista ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ay ugu talagaleen dadkii ay saameeyeen fatahaadaha kuwaas oo ay kaga qayb qaadanayeen gurmadkii loo sameynayay dadkaasi dhibanayaasha ahaa muuqaalkan ayaa lagu arkaya mid ka mid a hoolalka ku yaala degmada jilib oo lagu soo bandhigay agabyadaasi oo isugu jira dhar iyo qeybo kale oo muhiim u ah dadkii ay mujaahidiintu u sameeyeen gurmadka ay kasoo barakacay fatahaadihii ku dhuftay deegaanadooda
alaab agab isugu jira dhar iyo waxyaalaha lagoglado joodarayaal marakaneecooyin dharka oo tiradiisu dhan tahay laba kun oo joog oo isugu jira dhar caruureed iyo dhar dad waaweyn rag iyo dumar xijaabada gabdhuhu xidhaan indha shareerada sidoo kale waxaa ku jira maacuun fara badan waxaa ku jira daahyo waxaa ku jira joodarayaal ama firaash qofba wuxuu u yaqaano darmooyinka la goglado sasanyeeryaal waxaa ku tabarucay qalabkaasoo dhan dumarka degmada jilib ee maraakista dacwada maraakistaasoo kale ah markaska sumaya markaska udraja markaska daarul qur-aan markaska nusayba bintu kacab almaasiniya markaska alxikma iyo markaska caaisha dhammaan maraakista aan soo sheegay oo dhani waxay iska xil saareen inay u gurmadaan oo ay caawiyaan oy noloshooda wax ka mida ku bixiyaan iyo maaragta mumtalikaadkoodii agabkii guryahooda yaalay ay ugu gurmadaan dadka walaalahooda ee deegaanadooda biyuhu ku qaadeen ee ka soo barakacay
isdaarkan cusub ayaa ku biiraya silsilada muuqaaladaha ee lagu soo bandhigayo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ay ku dhaqan deegaano ka tirsan kuwa ay webiyadu maraan ee wilaayaadka
shukran akhwana xaarid ururgaaleedka midooda yurub ayaa shaaca ka qaaday in uu gabaabsi marayo qarashka uu ku bixiyo ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya walaalkii nuur cali warsame abuushayba xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya xilli wakhtiga uu ka sii idlaanayo ciidamada kufaarta afrikaanta ee atamis ee duulaanka saliibiga ah ku jooga dalka soomaaliya ayay dalalka reer galbeedka ee maalgeliya duulaankaas ka sheeganayaan hoos dhac dhanka dhaqaalaha ah ururka midooda yurub ee marka magaciisa lasoo gaabayo loo yaqaano au ayaa ku dhawaaqay in lacagihii ugu dambeeyey ay ku bixinayaan taageerada waxa loogu yeero howlgalka artemis ee soomaaliya guddiga siyaasadda iyo amniga ee taabacsan midowda gaalada yurub ayaa kulan uu yeeshay ku ansixiyey in lacag dhan toddobaatan milyan oo dheeraad ah la siinayo howlgalka artemis taasoo qayb ka ah gunadii ay siin jireen ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya dhinaca kale urur gaaleedka eu ayaa sheegay in lacag dhan afartan milyan oo yuuro ah ay ku bixin doonaan taageerada maleeshiyaadka dowladda si ay ugu iibsadaan hubka iyo agabka ay ku dagaalamaan ee aan dilaaga ahayn ururka midowda yurub ayaa toddobaiyo tobankii sane ee lasoo dhaafay laba dhibic toddoba bilyan ku bixiyey duulaanka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya balse askartaas ayaa dabayaaqada sanadkan isaga huleelaya dalka iyagoo aan xaqiijin hadafkoodii oo ahaa inay baabi'iyaan awoodda jihaadiyiinta geeska afrika iyo in dalka ay ku faafiyaan nidaamka dimuqraadiga ayna la dagaalamaan ku dhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka awood badan sidii ay ahayd sanadkii labada kun iyo toddobadii waa mid hadda ka talisa gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyadoona ay xusid mudan tahay in halganka jihaadka uu ku sii fidayo qaybo badanoo ka tirsan geeska afrika shukran akhuuna abushayba bulshada ku dhaqan degmada kamsuma ee wilaayada jubbada hoose ayaa goob fagaaro ah ku daawaday filimka qaadimuuna ee aqas ah ee uu baahiyey kataa'ib al ikhbaariya walaalkan abu ayman xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
allahu akbar allahu akbar halkani waa fagaara ku yaalla degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu kulmiyey boqolaal ka mid ah bulsho weynta magaaladan oo u soo daawasho tagay isdaarkii qiimaha badnaa ee qaadimuuna iyo aqsa ee ay baahisay kataab ikhbaariya bulshada reer kamsuume ayaa halkaasi ku daawaday muuqaalo isugu jiray murug iyo farxad wuxuu dareenkooda la mid ahaa daawadayaasha kale ee filimka kadib markii ay daawadeen mashaahiddii murugada badneed ee isdaarku soo bandhigayay kadibna qulubtooda ay ku daawowday gumaadka murtadiinta dhufayska oo ah yahuudda iyo nasaarada ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus anigoo ku bilaabaya magacayga fardowse cabdiraxmaan cadow oo joogta degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaan fiirsaday filinkii loogu magacdaray qaadimuuna ee aqsa marka koowaad waxaan arkaynay murugo fara badan walaalahayna filistiin oo yuhuudda iyo reer galbeedka ay isku bahaysteen oo la xasuuqa ayaan arkayna aad iyo aad ayaan ugu danqannay marka dambena mujaahidiinteenna bariga afrika oo xasuuqayaan murtadiinta isbahaysteen allaahu akbar allahu akbar allah inoo barakeeye walaalahayna mujaahidiinta allah barakeeye iclaamkeena alkataa'ib alikhbaariya
anagoo joogno degmada kamsuuma gaar ahaan jubbada hoose waxaan fiirsanay filim macaan badan anagoo ku hadlaayo codka dhallinyarada degmada kamsuuma cawada fagaaraha waxaan ku fiirsanay filin aad u macaan badan filinkaasoo qulubteena taawatay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay oo muslimiinta ha lagu buraarugo waxaad arkaysaan oad fiirsateen qaza qaabka loo galaayo oo gaalada ay u galaayaan waxaan leeyahay reer qaza hala sabro ee sabra annagana waxaan fiirsanay cawada filin kaasoo anaga qulubteenna taawatay filinka hordhaan waxaan aragnay walaalaha muslimiinta oo aad i caad loo dhibaataynaya waa aad i aad aan u murugoonay marka murug oo aad i aad u daraano qabatay murugtaasay kadibna waxaan ka faraxnay oo weerarka laga qaaday busley waa aragnay weerarkaas ayaan ka qalbi qaboobnay nabadoon goobe cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose oo ku sugnaa fagaarihii lagu daawanayay filimka ayaa dhankiisa ka hadlay wixii uu daawaday anagoo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka caawa waxaan meel fagaara ee muxaafadada kamsuume ku fiirsannay filimkii qaadimuniya aksa oo ahaa filim cajiibah oo marka horey quluubteenna ruxay murugona geliyey bacdalla ay noogu beddeleen farxaddii ahay xamladii ka dhacday busley xamladii ka dhacday basra xamladii ka dhacday xardheere xamladii kaloo ka dhacday waxaa ka yeeray nimankaa ka baxaya baktiga waxaa kaloo tacjib leh oo la yaabnay oo ilaa hadla facsan nin murtada oo nin mujaahida qori ku garaacaya ciilka uu qaba keliya kufaarta iyo gaalada ilaahay baanu ku maadsan subxaanahu wa tacaala tani wixii ka dambeeyey markii dhowaan kataab ikhbaariye ay baahisay muuqaalka qaadimuuna ee aqsa waxay maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ay dadaal ku bixiyeen sidii bulshada muslimka fagaarayaal ay ugu daawan lahaayeen filimkan xiisaha badan shukran akhwana abu ayman ganacsatada suuqa deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujinaya lacaga baad xaddhaaf ah oo kooxda riddada kusoo rogtay suuqaas yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya cabashadaani ayaa ka imaaneysa ganacsatada suuqa deegaanka siinka dheer ee dhaca duleedka magaalada muqdisho iyagoona ka cabanaya lacago baad ah oo ay kusoo rogeen maleeshiyaadka murtadiinta ganacsatada ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiintu ay kusoo rogeen lacago baad ah oo aysan xamili karin oo ay ka qaadayaan geela suuqa loo iibkeenayo ilaa lacag gaaraysa afar dollar ayay ganacsatadu sheegeen in maleeshiyaadka murtadiintu ay dul saareen halkii neef ee geela ah ganacsatada ayaa sheegay in markii ay ka biyadiideen lacagaha baadda ah ee ay kusoo rogeen ay maleeshiyaadka murtadiintu is-hortaageen shaqadii ka socotay suuqa waa kuwaan ganacsatada oo ka warbixinaya dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyaadka murtadiinta
waxaa ka jira maantay wax oo farabaleen dhibaata ka jirto qolo debleeya oo ciidana ayaa nagu habsaday oo maaragta loo diiday habsami socodka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaq oo ummadii dhibaato iyo barbaleen ku haya ma fahanti iyo qoladaasi hadda bilow nagu maahan oo santigii noo yimideenayna gabagabeeyeen waxayna gaarsiiyeen ilaa iyo tobankii galabnimayna gaarsiiyeen iyagoo gabagabo iyo nagu haayo iyo maxaan ku yidhaahdaa lacagaa layna ka rabaa haddaan waraysano dhanna maxaatiina waxay nagu yidhaahdeen annagu waxaan nahay qolo kambeeye ay dhowr ah lacag doona ayaa nay dheheen walaa hadda waxay noogu sheegeen lacagta neefkii inay afar dollar ka rabaan waxaan ku dhiganay war mida uu haddaad faydhowr tahay faydhowr waxa weeye caafimaad waayo caafimaadkuna maadooyinka la barta midda ugu qaalisanee kamid taa caafimaad qora lagu jirinayo oo qora lagu wadana weligeena ma arag maanaan arage annaguna hadda waxaan joognaa suuq goob ganacsi ayaan joognaa waxaan kala gedayna waa xoolo nafley ah suuqu siinka dheer waxaa ka jira qalalaaso weyn oo dadkii duunyada dhexdooda ah dadkii duunyadaba waa la qabsaday waa qafaalan yihiin waa la hortaagan yahay qoryana la hortaagan yahay waxaa ka jira niman sheeganay oo faydhowr ama tahay dadkii intay soo dhexgaleen shaqadiina hor istaageen oo lama dhaqaajinayo neef lama gadaayo wax geli kartina mana ay taagan yihin maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada ay ka arrimayaan iyagoona alaaba kusoo roga lacago baad ah oo aysan xamili karin shukran akhwana yaasir golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka hadlay xasuuqa yuhuudda ee ku hayso muslimiinta reer falastiin iyagoona muslimiinta ugu baaqay in ay walaalahooda u duceeyaan walaalkeen abu xasaan xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
afhayeenka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka hadlay xasuuqa iyo gumaadka yuhuudda ay ku heyso walaalaheena reer falastiin isagoona ugu baaqay muslimiinta caalamka meel kastoo ay joogaan inay u duceeyaan muslimiinta reer falastiin ee yuhuudda ay gumaadeyso suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey afhayeenka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ahna suldaanka guud ee beesha eelay ayaa dhanka kale soo hadalqaaday filimkii dhowaan uu baahiyey kanaalka kataayib al ikhbaariya ee ahaa qaadimuunaya aqsa kaasoo qeybihiisa hore lagu soo bandhigayo yuhuudda gumaadka ay ka wada magaalada khaza maynka baaqana dadka muslimiinta meelwelbi roogan hollan aboodna xabadda dadka dhammaanyoon aboodne may la aboode in la xabaaro yahuuddadan yahuuddadan dhibaatada jeysadahayta kataa'ib filinkii hatanka dambeey qaadimuunayaa aqsa ilaaha siinka dhaariyay lan unug dhali lambeerjay lahawaaw owlaadda filistiinta isin ogdiin hindhoodin maka ilimayne madi aragdeen owlaadda sowal mashaariica boolish adaka aalasa digsiga kohooladayan qaarsho ceentiyo lanfiirikorn hani gidaarada laka sawri jaray may taawiyaase feeraj oo bannaanka yaalan lan damiir leh oo diin leh muslim eh oo walba dhali oo waalidba eh owlaadas filistiin maybwa kuna ha kortan may kale inikunana ambaahana anka baaqane dadka dhammaan meelwalbiga roogan bilaanta aragaasen gabdho gabdho hukumad eh filistiin walaanyogan eh yamayba ereene si siinba dheegasen kaalmo ma fadaane ilaa ilaahi caza wajalla ya kaalmo iyo nusre ya kuweydiyaan erhen meelwin ya kaalmo kuweydiyan afhayeenka ayaa dhanka kale sheegay in filimka qeybihiisa dambe uu kasoo muuqanaya murtad xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya oo sheegaya in yuhuudda uu u aqoonsan yahay dowlad dhammaystiran garab iyo gaashaanna ay u yihiin isagoona marnaba aan soo hadal qaadin xasuuqa lagu haya muslimiinta reer falastiin may kale liyaab laha oo aflaamtaas ama filimkaas qaadimuunaya aqsa aflaamta walbadan kukubedelin waxyaabaha kukubedelin mayba ku mid aha xasan garguurut xasan sheekh waa murtadkii hogaankan haay dowladdii soomaaliya ka sheegay riddada eh lankii hogaamiyay ya filinkaasa ku muuqdi usoo oleeye israa'iila toosan usoo oleeye waa dowlad un oqoonsano usoo o amaanow israa'iil israa'iila usanin a amaanay filistiin yig meerna wal wal filistiinka saabsan hab yaraato isku hadali mala aragaw un hortaba murtad xasana erijarni walaayaadka islaamiga iyo walika nool un lankan goradaan ama dadka kale markan khaarijka ku eh sida muqdisho dadka gudaha ka jar sida baydhabo oo kale sida kismaayo oo kale sida dadka meelo ridida maamulaasa ka dhaha jar maysiin dhiman quursateena boolaasiin dhiman iya dadkaasaan hay su-aalas barnaamijkaasay may kacita marka lankaasay ceeb hoog leh sanamkii usa insajuudi iyo tan waa isku mid hadalkan ka soo yeeray golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan afhayeenka nuqabada suldaan daadey ayaa ku soo aaday xilli weli yuhuudda ay xasuuq aan loo meeldayin ku heesa walaalaheenna reer falastiin waxaana allah uga baryaynaa in muslimiinta reer falastiin uu culayska ka qaado samirka iyo dulqaadkana uu u saa'idiyo inshaa allah aamiin yaa allah shukran akhuuna abu xasaan warbixintiisaas waxay u dambeysay warkeennii subaxnimo saakay tan iyo kulantideena dambe warkan lamid intaan ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir